aad baad u mahadsan tahay maalintii shalay waxaa dalka maraykanka ka dhacay weerar mindiyeen ah oo lagu qaaday gaal lagu magacaabo salmaan rushdi oo horey meel kaga dhacay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka inta aanan u gudagelin jaraa-imta uu gaalkan ku kacay waxaan sawir guud ka bixinaynaa qaabka uu u dhacay weerarka mindiyeenta ah ee shalay ka dhacay dalka maraykanka islamarkaana uu bartilmaameedkiisu ahaa salmaan rushdi xilli uu kelimad ka jeedinayay howl weyn oo ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka islamarkaana ay goobta buuxeen dad badan ayaa waxaa ninkani si geesinimo ay ku dheehan tahay mar qura mindi la dhacay nin ku sugnaa halka uu kelimada ka jeedinayay gaal salmaan rushdi ilaa shan iyo toban toorey ayaa la xaqiijiyey inay ku dhacday gaalkan horey u aflagaadeeyey diinta islaamka kuwaasoo badankood ay kaga dhaceen qeybaha sare ee jirka gaar ahaana qoorta taasoo durbadiiba sababtay inuu dhulka ku dhaco islamarkaana uu wajaho xaalad khatar ah intaasi kadib waxaa diyaarad helikobter ah lagu qaaday salmaan rushdi oo dhaawiciisu ahaa mid aada u daran isagoona la dhigay isbitaal ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka tan iyo xilligaas warar kala duwan ayaa kasoo baxayay xaalada dhabta ah ee uu ku sugan yahay gaalkan meel kaga dhacay diinta islaamka waxaana wararkii ugu dambeeyey ay xaqiijinayaan in xaaladiisa caafimaad ay aada u liidato gaalkan ayaa horey si bareer ah u aflagaadeeyey diinta islaamka iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii ayuu qoray buug uu ku aflagaadeynaya diinta islaamka islamarkaana uu meel kaga dhacay cirdiga suubanaha sala allahu calayhi wasalam wixii ka dambeeyey xilligaas dad badan oo muslimiin ah ayaa ku baraarugay gaalnimada ninkan oo asal ahaan kasoo jeeda dalka hindiya balse haysta dhalashada ingiriiska waxaana laga soo saaray fataawi dhowr ah oo qeexaysa inuu bannaanka ka yahay diinta islaamka islamarkaana uu dhiiggiisu yahay mid hadur ah dowladda ingiriiska ayaa ninkan u samaysay ilaalo gaar ah waxaana soo food saartay cabsi iyo qalqal xoogan maadaama uu kasbaday carada malaayiin ruux oo muslimiin ah kuwaasoo ku goodiyey inay khaarijin doonaan mulxidkan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa weerar mindiyeen ah lagu dilay nin u dhashay dalka jabaan kaasoo tarjumay kitaabka uu qoray gaalkan hadda la dhaawacay ee uu ku aflagaadeynayay diinta islaamka salmaan rushdi oo uu dhulka qaadi waayey ayaa waxaa goor dambe ammaankiisa la wareegay sirdoonka maraykanka waxa uuna weerarkan hadda dhacay bannaanka soo dhigayaa tabardarida haysata laamaha ammaanka ee xukuumadda washington maadaama ay ilaalin waayeen gaalkii ay damaanad qaadeen amnigiisa culimo badan oo ay ugu horeeyaan hormuudka jihaadka sida sheekh doctor ayman addawaahiri ayaa kalimaad kala duwan ka jeediyey gaalnimada ninkan iyagoona caddeeyay in dhiiggiisu uu yahay mid hadur ah islamarkaana ay waajib tahay in lagu beegsado goob weliba oo lagu arko gaalo badan oo uu ugu horeeyo madaxweynaha faransiiska ee ku canbaxay aflagaadeynta nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa si aad ah u cambaareeyey weerarkan mindiyiinta ah ee lagu beegsaday mulxid salmaan rushdi iyagoona muujiyey sida ay uga xun yihiin tilmaamayna in gaalkan uu tusaale u ahaa waxay ugu yaraan xorriyadda hadalka oo dhigaysa in la aflagaadeyn karo diinta islaamka iyo nebi moxamed salallahu calayhi wasalam si kastaba ha ahaatee waxaa aada looga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay ninkan ka xuubsiibtay diinta islaamka waxaayna wararku tilmaamayaan inuu ka dhacay hal il markaana ay dhaawacyo halis ah kasoo gaareen beerka iyo qeybaha sare ee jirkiisa waxaana allah subxaanahu watacaala weydiisanaynaa in saacadaha soo socda uu soo afjaro nolosha xun ee mulxidkan u bareeray meelka dhaca diinta islaamka